kureed markii muddo toddobaadan qoobadi ardayda jaamacadda balasma faraashe magaalada kismaayo bandhigga toddobaadka hiddaha iyo dhaqankii waliba maamulka jaamacadda munaasabad dhiirigeli aan suubiyey ardaydii ka guuraystay bandhigga toddobaadka hiddaha iyo dhaqanka munaasabaddii waliba ku qeyb galay xanakumada golyaalka dowladda jubbaland bahda wasaaradda warbarashada maamulka jaamacadda ganacsiyo bulshada qeybo shashabduwanga gudoomiyaha ardayda jaamacadda balasma cabdijabbaar maxamed iyo maamulaha jaamacadda balasma qeybta magaalada kismaayo maxamed cabdi jaamac ankureen ku hadlay ujeedka tartanka marxaladihii ay soo martay toddobaadkii dhaqanka iyo laga soo maray waxaa udub dhaxaal u ahaa ilaa afar tiir tiirka koowaad oo ahaa maamulka jaamacadda balasma tiirka labaad oo ahaa midowga ardayda tiirka saddexaad oo ahaa maxaan ku dhahdaa macalimiinta qaybahooda kala duwan tiirka afraad oo ahaa maxaan ku dhahdaa ardayda afartaas tiir ayuu ka koobnaa oo iskaashaday islamarkaana maxaan ku dhahdaa xoogga saaray in toddobaadkii dhaqanka ugu quruxda badnaa ee magaalada gilgile uu kasoo baxay halkaas
ama tiimkii ama midowga ardayda jaamacadda balasma iyo ayaa si kooda si guud in maanta ay ka soo shaqeeyaan xaagidan quruxda badan maalmahan ay soo socotay juhud iyo dadaal iyo wakti badan ay ku bixiyeen inay waa ugu maanta celinaynaa guud ahaan shaqaday qabteen iyo dadaalkay bixiyeen waxaan filayaa maanta waxa ugu weyn la sugaayo waa un natiijo so sidaas ma ah natiijadana insha allah waxa waaye qof walbaba waxa waaye jaamacaddu waxaan juhdi dadaal badan ku gal aan isku haagelinay in ardayda ama si guud garsoor baa joogay garsoorkaasna asagaa waxa u ahaay udhaxad asagaa dadka kala garsoorayo ka maamul ahaan jaamacadda waxaan boqolkii boqolan juhdi dadaal baan ku bixinay inaan noqono banaanka laga istaago aysan hadhowda ardada kalsoonidooda fursadooda oo helaan qof walbane waxaa laga yaabaa tiimka garsoorka qof garanaya maysan jirin waxaa intaas loo sameynayaa in la ilaaliyo in la ilaaliyo
agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada jubbaland axmed faarax cali aweys iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka jubbaland maxamed cusmaan buule ayaan dhinisho ku hadlay munaasabadda iyoona sidoo kale bogaadiyay ardayda wasaaraddu baryahan ay wado horumaro runtii la taaban karo waxaa jira oo sanadkan jiray lasoo dhaafay in macalimiin sideed boqola la qaatay marna afar boqol la qaatay marna afar boqol qaatay taasoo shaqa abuur u ah dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer jubbaland waxaa kaloo dhacday in gabdho shan boqol ah la qaybiyey oo iyagana waxbaranayaan waxbarasho friyana helayaan saddex fookaltina ay baranayaan kalkaaliso umuliso iyo macalimnimo saddexaasna ay baranayaan marka waxaan ku boorinayaa gabdhaha inay waxbarashada qayb weyn ka qaataan inkastoo waayadaas aada u fiican yihiin nin walba aantiisu gaari doonaa marka inta soo meesha ka qaljaysay dhammaantiin waxaan leeyahay kuwii guulaysta lahaan iga dhigo inta soo daba socotana dhammaan kuwii guulaysta lahaan iga dhigo dhammaantiin waxaa waaye waan waan wada soconnaa waxba waxbarashada ceeb ma aha marka jaamacaddana dhammaantii soo qabanqaabisay halkan keentay dhammaantiin aad baan u salaamayaa tartankan yaan ujeedsiyahay sidii ardayda lan siin lahay fursadii wax ka bandhikanga hibooyinkii hal abuurkan gaarka iyo hoojowka dhaqankii hiddaha yeelata soomaalida